waxay ahayd runtii dhacdo cusub guddoomiye xisbioo looga yeedho laakiinse annagoo sharciga dabakhayna oo ilaalinayna oo doonayna inaannu muujinno inaannu sharciga ilaalinayno ayaannu tagnay anigiiyo musharaxa madaxweynaha waxaanu booqannay goobtii xarunta c i d da waxaan halkaa kula kulnay saraakiishii oo uu ugu sarreeyo taliyaha c i d da waxaana i weydiiyeen su'aalo aanu arkayay inaanay xaq laygu lahayn oo ay sharci darro tahay waxaa ka mid a su-aalaha la weydiiyey hadalkii ugu dambeeya saxaafadda ka hadla ayaa ka mid ahaa waxay u muuqataa ha hadlina maxaa u hadashee waxaanuse leenahay xisbiyaduna waa dimuqraadi dalkana dastuurkaa u damaanad qaaday hadduu xisbi yahay hay-aduu muwaadiniinta yahayba xorriyatay qolka oo damaanad qaaday annaguna xisbi ahaan liisan baan usadana inanu hadalno waxay ahayd su-aalahay weydiiyeen maxaad u sheegtay madaxweynuhu inaanu shuruudihii dastuurka ku qoraa qaar ka mida inay calaamatusaal saaran tahay waanu sheegay inaan aaminsanahay inuu haysto oo aan caddaynayo waanu sheegay iminkana waanu sheegaya arrinta noocaasi waxay muujinaysay runtii cagajuglayn iyo in xisbiyada loo muujiyo xorriyaddii ay u lahaayeen inay kaga hadlaan waxa qaldan in culays la saaro waxaana diiday xeerarka dalka iyo dastuurkuba way diideen xeerka xisbiyada iyo ururadu wuxuu tilmaamayaa inaan la caburin karin xisbiyada iyadoo guud ahaan marka horeba dastuurka u damaanad qaaday su-aalaha ay weydiiyeen waxaa ka mid ahaa oo la yaab leh markan ka hadlaya maxaad u tidhi waxaad tidhi sharci darre ha yeelina dee iminkaa baan kuleeyahay dastuurkaa sharci darre diiday wixii sharciga ka hor yimaada waa nalan void waa sharci darro waxba kama jiraan ma waxaad ku dhiiri gelinaysaan idinku in sharci darre la aqbalo muwaadiniinta somalilan iminkaanu ku celinaynaa waxay u hoggaansamayaan sharciga dastuurku wuxuu yidhi sharciga iyo dastuurkaa loo hoggaansamo iyo sharecada islaamka laakiinse in sharci darre ay u hogaan la yidhaahdo aqbala waa kow oo la yidhahdo maxaa u tirahdeen sharci darraha aqbalina su-aala noocaasa marka dhammaantood la isku soo wada duubo u muuqanayey in culays lagu saarayo xisbiyada inaanay ka hadal xukuumadda iyo dalbaha ay leedahay qaladada sharcigay gelayso iyo dalka siday u gelisay majiiraa qaldan ee ay hadday sharci tahay ku tumatay hadday tahay siyaasad la hadhay hadday tahay horumar la hagaastay ayaa la diidayaa ha sheegina waar waanu sheegaynaa ku cabiitami mayno ma aqbalayno ha hadlina xaq baanuu leenahay nin nagu khasbi karaana ma jiro muwaadiniintuna waxay u leeyihiin xor maantaanu hadlaynaa berritaanu hadlaynaa saada baanu hadlaynaa waxaanu ka hadlaynaa wixii sharcigu awood noo siiyey